cabdulmajiid aad iyo aad aa u umahadsan tahay waa idi salaamayaa adiga intaa kadib sidaa u tiri dalka soomaaliya waayahan dambe oo dhanba dal maxaanku idhahdaa dhibaatooyin badan soo maray laakiin dib usoo kabanaya ayuu ahaa muddaba meel ayuu soo marayey muddo dagaalla sokeeye ayuu kusoo jiray sagaashankii ilaa labadii kun labadii kun ilaa laba iyo labadii kun iyo labiyo tobankiina dawlado kumeel gaar ah ayuu kusoo jiray sideedii sano u dambaysay ee laba kun iyo labaiyo tobankii wixii ka dambeeyeyna dawlad gob ah oo xor ah oo aan kumeel gaar ahayn oo rasmi ah ayaa dalka ka jirtay intaana dalka taladiisa hadda ciddii soomaalidu ay u doorato ama u dhiibata ayaa soo haysay aniga laba kun iyo labaiyo tobankii ayaan ii doortay madaxweynaha jamhuuriyadda laba kun iyo toddobiyo toban ayaan xilka ka degay kadib markii dadka ay doorteen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sida caadiga ahayd waxaa la sugayey madaxweynuhu taarimkiisa hadduu dhammaado doorasho inay dhacdo haddii isaga dib loo doorto iyo haddii madaxweyne kale la doortaba kadibna halkaa dee dawladdeennii nisbaheedii uu kasii socdo nasiib darro sidii la rabay ama sidii lagu ballamay baryahan dambe waxuma yaalaan ninka saaxiibkeena ahay oo madaxweynaha dalkan ka noqday welina ka ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisu dee dawladnimada soomaaliya waddadii ay ku socotay kuma wadaan waddo yara xoogaa yar ka dhib badan sidan dareemayno ayay ku wadaan marka guud ahaan dalku wuu soo fiicnaa muddooyinka lasoo dhaafo dhan aadna waan ugu kalsoonahay haddana wuu fiicnaanayaa laakiin dee wuxuu meesha hadda sida uu yahay wuu kasii fiicnaan karay ayaan qabnaa dadaalo badanna waa socdaan welina rajabeel ma jiro laakiin baryahan dambe ma qurux badna fafaaluhu ma fiicna sida ay wax ku socdaan waayahay madaxweyne waxaa jirta oo aan ognahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee dalka ay heshiis ka gaareen arrimaha doorashooyinka dalka bal ka waran mawqifkaaga ka xasan sheekh ahaan heshiiskaasi doorashooyinka laga gaaray dabcan heshiisku heshiis muxuu ahaaye dee danta ku jirtay ahayd dabcan meeshii lasoo maray iyo waddadii loo soo maray iyo heshiiskaasi siduu ku yimiday iyo dib ugu laaban maayo dadka soomaaliyeed waa ka dharagsan yihiin laakiin waxaan rabaa oo keliya inaan sheego dawladdan waayahay ay jirtay oo afarta sano hadda usii dhammaanayso sideedaba hal shay ay ku caanbaxday waxay ahayday dawladnimadu waa qaanuun iyo nidaam iyo dastuur la dhowro oo lagu dhaqmo waaye dawladdaani sideedaba waxay ku caanbaxday muddadii ay jirtay inaan dastuurka la ixtiraamin inaan qawaaninta dalka ka jirtay inaan la dhowrin in maxaanku idhahdaaye dadka madaxda iyo mas-uuliyiinta dadka madaxda iyo mas-uuliyiinta muxuu ahay mar walba sida ay rabaan un ay wax u dhaqaan oo sida ay rabaan un ay wax yeelaan aanay qaanuunka iyo dastuurka aanay ku dhaqmin marka dhibaatada jirta waa midaasoo soo jireenkeed tii unbaa haddana sii socota heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada galeen dowladda federaalka ahaa jibisay waxayna ku jibisay qawaaniinta dalka ka jirto heshiis u ahay laakiin heshiisku de macnaheedu maaha qawaaniinta dalka ka jirtoo dhan sida dalkan sidiisaba hal mabda oo lagu shaqeeya wuxuu yahay wixii qaanuun jira oo dalka ka jira ka jirana in qaanuunka la ixtiraamo dawlad soo kacaysoo dhismaysaa nahay wixii naga kala dhiman oo ama qaanuunku aanu meelo qaarkood kaldaloolla ama gaabis u ka yahayna in laga heshiiyo heshiiska marka berdhowa dhaca sidaasay ahaydeen nidaamkii doorashooyinkii wixii oo dalkaan u dhammaystirneen heshiisaa laga gaaray nasiib darra heshiiska muxuu aha dawladdaani ay ku tumatay haddana weli kusii tumanaysaa waa midaas midda keenaysa walwalka iyo muxuu ahay cabsida laga qabaay sida ay wax u socdaan inaanay sax ahayn aanay hagaagsanayn waa gartay dowlad waleedyada qaar waxaan ognahay iyo dowladda dhexeba waxa ay magacaabeen guddiyo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka dalka walaa xooggana laga muujiyey guddigaas iyo maxaad ku dhex aragteen mowqifka ku aadanna waa maxay dowlad goboleedyaa weli dhiman oo guddiyadaas aan magacaabin bal sideed u aragtaa madaxweyne maya maya meesha dowlad goboleedyaan guddi magacaabin ma aha meesha sabtu ay ka kurubsan tahay waxay tahay haddana bilowgii horaana aan sheegay dawladdaani qawaaniinteed ay laadahay wixii ayada ku aadanaayoo dhan bay khaladay dibay ula dhacday wax kastoo ay suubisana waa wax maxaanku idhahdaa qaanuunka kasoo horjeeda oo diidan yahay matalan dalkan qawaaniintiisa si cad ayay u qeexaysaa in ciidamada qalabka sida ee amniga ka mas-uulka dalka nooc kasta ha ahaadaana inaanay siyaasadda ka shaqayn karin siyaasaddana ay ka madax bannaan yihiin sidoodaba oo ay mas-uuliyadooda mas-uuliyad gaara oo amniga iyo masaalixda ummadda iyo hantidooda iyo sharaftooda iyo karaamada dalka inay ilaaliyaan ayay u xil saaran yihiin siyaasadda inay ku dhex milmaan uma saarno mushkiladda ugu weyna jirta dawladdan daywan waxaa laga keri waayey ka daaya amniga aad siyaasadaynaysaan ka daaya hadda waxa ay keeneen inay dhahaan yani amnigii waxaa maamulayaba ciidankii waxaan leeyahay doorashadii siyaasadda eed waxaa maamulayo ciidankaa maamulaya qaanuunka si cadu u sheegayaa ciidamadu kama qayb geli karaan siyaasadda qaanuunku si cadu u sheegayaa shaqaalaha rayidka ee dawladda kama qayb geli karaan siyaasadda dawladdanina waxay rabtaa ciidamadii amniga shaqaalihii dawladda agaasimayaashii wasaaradaha wasiiradii inay doorashadii saas gacanta inta ula galaan ay ayagu maamulaan madaxweynuhuna xag u fadhiisto yidhaahya saas saasaa raba xaggana saasaa laga yeero kaasna saasaa la yeero kaasna hala eriyo kaasna hala soo dhaweeyo hadda meesha sartu ay ka quluto meeshaas dowlad goboleed meesha guddiyadan waxaan ay magacaabeen doorasho ma qaban karaan waxna laguma darsan karo dowlad goboleedyadu weliba annaga waaba ku dhiirigelinaynaa inaana soo magacaabin daana meesha wax loo wadaa waa meesha meel wax lagu darsan karo oo guddi inta loo soo magacaabo wada shaqayna ay ka soo socoto midna ma ahan marka aadu xaggaa ma jirto aadu xaggana jirtaa villa soomaaliya iyo dadka jooga iyo xukuumadooda iyo wasiiradooda iyo ciidamadooda amniga awaalaa ciidamada amniga hore loogu cayaaro la siyaasadeeyey haddana siyaasadii aan lagu sii cayaarohaa marka nin meesha ay sartu ka qurusan taha waa meeshaas ma aha dowlad goboleedyada waa gartay madaxweyne ka warran marka haddii dowladda soomaaliya ay ku adkaysato guddiyadan ay magacowday inay ka shaqeeyaan doorashooyinka dalka ma waa maxay marka tallaabada aad qaadi doontaan muxuuse yahay qorshaha xilligan idin degsan dowladdan iyo madaxdeeda oo madaxweynuhu ugu weyn yahay oo maxaanku yidhahdaa ra-iisul wasaaruhu ku xigo oo maxaanku yidhahdaa golaha wasiirada iyo raggooda ay ku xigaan waxay dawlad ku yihiin waa qaanuunka waa dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka ka jira haddii dastuurka iyo shuruucda dalka ka jira aanay ku dhaqmaynin oo aanay u hoggaansamaynin dowladda madax ma aha dalku dawladaa ka jirta laakiin ayagu madax ma noqonayaan waxay madax ku yihiin qawaaniintay madax ku yihiin qawaaniintii dhowraan ka kari laanahay waxaan la daba joogno waa intaas rajaan kasoo qabnay intaas weli waxaan rabnaa inaan cod dheer ugu sheegno dhahno warhee dhahaya qawaaniintaanaad shalal ugu doortay kanaad dalka ku xukuntaa awooddaadu waa intaan waxaanaa kuu bannaan waxaanaa kaa reeban maxunkura ku dhaqan laakiin haddii sida hadda ay ku socdaan ay rabaan inay kusii socdaan lagama yeelayo waa kuu sheegayaa lagama yeelayo marna ma dhacayso sida hadda ay wax u qaabqaabeeyeen inay doorasho inta u dhacdo wiilashooda askarta ay dadka inta afduubaan oo xildhibaanada liisaa la qortay meel wal waxaan ognahay dowlad goboleedyada qaarkood guddiyada loo oo ay soo magacotiin baraha iyo saxiixa madaxda qaarkeeda gobollada ay soo saareen wax ka jira ma jiraan waa ognahay halkaana lagu qoray hay-adahan amniga dhexdooda lagu qoray halkaana laga diray marka dee waxaas qofka ku raalli noqonaysa male ma aha muxuu ahay doorashadii waa diidnay ka qaybgeli mayna maahna doorasha dalkan kama dhici karto sidaana kuma dhici karto dadka soomaaliyeeda shalay xurriyadooda iyo raalli ahaanshahooda dadkaan mas-uul uga dhigsay ma laga yeelaya maanta waa waa idinku tumanaynaa saa annagu rabnaan idinka yeelaynaa iyo meesha inaan iska sii joogaan rabaa ma laga yeelaayo jiraa waaye marka madaxweynahana laga yeeli maayo inta kalena asiga uurkiisa ku jiraanoo uuryaal hooyadiid abartiis ku garaysan waaye waxaas wax laga akrisanaya maaha niya waana u sheegnay waana usii sheegaynaa weliba waraan weli iyo maxaanku radaa si asluublaan u sheego waanaa weli waa loogu sii sheegaya yayna gaarsiinin dalkaan leenahay meel taladu ay faraha ka baxdo waa gartay sidoo kale waxaa nagu maqaalo ah in magaalada muqdisho kulamo siyaasadeed aad ku qaban doontaan dhowaan musharaxiin qaara dalka ku soo wajahan bal maxay yihiin kulamadaasi xilligan kulamada cabdilmajiidow kulamada siyaasadeed weligood baddeledkan waa ka socdeen inkastoo dawladdaani in badanoo ka mid a aanay rabin inkastoo dawladdaani ay maxaanku idhahdaay saaxada siyaasadda ay cidhiidhiyaysay oo dadkii ay cabsi ku abuurtay oo qof walba shaki ay gelisay laakiin haddana looma dhegdhigaynina uun kulamada siyaasadeed oo nabadda ah oo nabadgelyada ka shaqeeya ay waa waa socdeen haddana waa socon doonaan waktiga gaabtay awgeys madax badan oo dibadda dalka uga maqneeday way soo gelayaan dhowaan marka laysku yimaadana dee intii isfahmi karto talag ka dhexaysa way tashanaysaa dalkii waa kanaa halkana lagu sii riixayaa war maxaan ka yeelnaa waa laysdhihi doonaa wixii mukaas ee maslaxadda ummadda iyo maslaxadda dalka inay ku jirto iyo dawladnimada loo arkana waa lagu dhaqaaqi doonaa herticadaa lagu dhaqaaqaa waana la sheegi doonaa insha allah way imaanayaan madaxdaasina waa run waa gartay madaxweyne waxaa kaloo jirta su-aal kale oo ah dadka reer jubbaland ay in badan isweydiiyaan xilliganna kusoo beegantay xilligaad madaxweynaha dalka ka ahayd khilaaf baa idin dhex maray adiga iyo jubbaland dhismaheedii khilaafkaasi haatan waxaa jira khilaaf u dhexeeya dowladda hadda jirta iyo jubbaland waxa ay markaasi faragelin ku haysaa dowladda gobolka gedo oo jubbaland hoostaga maamuladii waad og tahay in la bedelay khilaafkaasi sideed u aragtaa xilligaad adigu xilka haysayna kolley waxaan ognahay in aad khilaafkaasi maaraysay dib u heshiisiin aad u samaysay dadka reer jubbaland ka waran marka kan hadda taagan maxay ku kala duwan yihiin cabdulmajiidow sideedaba nolosha bini aadamka khilaafku noloshuu ka mid yahay waa la iskhilaafaya cid kasta oo wax ka dhexeeyaan way iskhilaafaysaa cid aan waxba ka dhexaynin aan iskhilaafay laga soo bilaabo hooyada aabbaha qoyska guriga degan khilaafku waa imaanaya khilaafna waa kala ra'yi duwanaansho waa isdiisaba inta la kala ra'yi duwanaada kanaa ila quman iyo kanaa ila quman in la yidhaahdo waayo waxa oo muxuu ahay khilaafku ka yimaado khilaafku marka sidiisaba ma xumo mushkila ma aha waxa xumeeyo ama sameeya waa sida loo xalliyo khilaafkaas sida loo xalliyo ayaa ama qurxisa oo wax fiican ka dhigta ama xumaysa oo dhibaato iyo duruufo ad adag iyo in laysdilo iyo in balaayo ay dhacdo iyo in dhiig daato waxaa sababa khilaafkaas sida loo wajaho oo loo xalliyo annaga birigii khilaaf waa naga dhex dhacay waa kala aragti duwanaanay waxyaabaan ku kala aragti duwanay nasiib wanaag waa wada fadhiisannay wakhti kadib wixii waa ka heshiinay wanaag iyo kalsooni badan iyo in laysla sii socday iyo in wixii sii qurxoonaadaan ayaana ka yimid laakiin khilaafka meesha la geeyey maanta meel aad iyo aad u xanuun badan waaye meel dhaawacyo geys khilaafka intuu ra'yi kala duwan joogo weli caymuu leeyahay waa la xalli karaa laakiin markuu dhaawacyo geysto oo maxaanku yidhaahdaay xusuus murugale uu abuuro oo tabashooyin ay ka dhashaan khilaafka xataa xalkiisu waa dhib badnaanaya maanta jubbaland sida la yeelay iyo dawladdani siday ula dhaqantay cunaqabatayntii la saaray dhibaatadii loo geystay dhaqaalihii xaqa u lahaayeen ee laga joojiyey waxay dhashay tabashooyin iyo xanuuno badan xusuus murugo leh oo mar walba lasoo xasuusanayo gabadha dhooblay joogtaa ee umulaysa ee kismaayo inay timaaday ku umusho rabto xamar ha timaado ee ha ka tagto ee haddii la rabana loo diiday in la yidaa qofka kismaayo u socda xamara soo mara in la yidhaha baasboorka laga qaato kii kismaayo kii mida xamar iyo midaha la xiro in la yidhaahdo kuwa qaarkood in waxaasoo dhammi waxa way ahaaday tabashooyin iyo murugo xanuun badanaa ka dhalatay anigu meelihii hadda madaxweyne axmed iyo madaxweyne farmaajo ay ku wada hadleen oo ay ku heshiiyeen hadda anigu qayb kama aynu ma joogin laakiin weli anigu waxaan dareemayaa waxaas inaan si fiican loo xallin inaanay dhammaanin inaan laga heshiinin inaan la tirtirin oo la boogadhayin ayaan weli dareemayaayo waxaaba ugu horraysaba midda gado hadda ka hadlayso gado waa gobol ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland sida gobol dowlad goboleedyada kale ay gobolladooda ugu madax bannaan yihiin maamulkiisa iyo taladooda ayaa jubbaland ay ugu madax bannaan tahay taladeeda dadka reer gado dadka reer gado dadka muxuu ahay jubbada dhexe jubbada hoose ayagaa inta isku yimiday yaa waxay samaysteen dowlad goboleed samaysta oo maamul samaysta oo madax iyo mas-uuliyiin doortay in la isu daayo oo haddii xataa khilaaf yaryar oo ka dhex jirana la saacido oo lala xalliyo oo dadka madaxda mas-uuliyiinta la kaalmeeyo ayaa dawladda dhexe xaq loogu leeyahay iyadu inay inta farageliso ay maxaanku idhahdaa caliyaa joogaya iyo cabdiyaa baxayo ay halkaa ka jiraan dawladda dhexe marna xaq uma laha waa waxa aan sheegayno ilaalinta iyo ilaalin la-aanta iyo kutumashada dastuurka aan ka hadlaynay ka mid tahay marka anigu runtii aad iyo aad ayaan arrintaas uga xumahay dadka reer jubbaland ee magaca dawladnimada lagu dhibaateeyeyna runtii waanan ka xunnahay waana uga tacsiyeynaynaa ma dawladduna horena waa ula hadalnaa haddana waa ugu baaqaynaa in dhimirka u soo noqdo dalkan federaalow noqday dawlad dhexe iyo xukun dhexe looma celi karo dadka soomaaliyeed ayaa doortay nidaamka federaalka ah dastuurkay ku qoran tahay waa in la ilaaliyaa haddii dadka soomaaliyeed nidaamka federaalka ay ka baxayaan oo ay naceen waa inay inta isku yimaadaan haddana mar kale inta ka tashadaan wada federaalka waa na anfici waaye see yeelnaa ay dhaad meel lagu tashaday oo dadka reer maxaanku raha jubbaland annaga federaalna ma anfaca ay ku dhaheen iyo meel dadka reer gadaba xataa inta iskugu tageen ayagoo nabad qaba oo xor ah annagu ma rabno muxuu ahay nidaam federaal iyo jubbaland kama mid ay ku dhaheen anuuman karanay madaxda rafaadka iyo qaabdarrada iyo waxa wakhtiga dilayo oo aanan daawo ka dhalanayn annaan waarayn in ay ku dhumiso resourceska iyo khayraadkii iyo karaamadii iyo magacii dawladnimada meesha inay ku daciifiso sax ma aha jubbaland faragelinteedii dawladda dhibaataa ka raacday welina way haysataa dhibaatadu waynu kusii kordhay dawladda inay ka daysaan nala haboon saxna maaha wax